Xarunta Baaritaanada Caafimaadka ee Sahan Diagnostics ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan dadweyne oo lagu soo bandhigay daraasad laga sameeyay halista cudurka kansarka gaar ahaan kansarka naasaha ku dhaca. Kulanka waxaa ka qayb galay qaar ka mid a dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyo dadweyne ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo dhakhaatiirta weydiiyey su'aalo ku saabsan xanuunka kansarka. Maamulaha xarunta baaritaanada caafimaadka ee Sahan Maxamuud Cabdulaahi Diiriye oo madasha ka hadlay ayaa sharaxay adeegyada caafimaad ee bulshada ay u qabtaan.
xarunta sahan diagnostic ahaan annaka sanadka hore sidaasoo kaleeto wacyigelin badan aan sameynay sanadkaana sidoo kale wacyigelin badan ayaan sameynay ugu horeyso inaan maxaan ku yidhahdaa bejiskeenna u isticmaalnay wacyigelin badan xarunta gudaheeda inaan ku dhejino boorar badan oo ugu talagalnay bukaanada inay arkaan iyo maxay ahayto sidoo kaleeto inaan adeega mammographiga aan isticmaalno aan almost fifty percent discount aan sameynay Qaar ka mid a dhakhaatiirta haweenka ee ka soo qayb galay kulanka ayaa haweenka Soomaaliyeed kula teliyey in mar walba siiskooda ay baaritaan u sameeyaan maadaama cudurka kansarka naasaha uu inta badan haweenka ku dhaco.
screeninga qofku markuu sameynayo asagoo wax ku dhicin inuu baaritaan uu maxay ahaato isku sameeyo asaga naftiisa laakiin hadduu qofka mar uu naaska uu ku arkay calaamado waxaa fiican inuu u tago dhakhtar loo sameeyo wixii markaas uu fiiriyo dhakhtarka uu arko go-aan ka gaaro wuxuu markaas uu sameyn lahay ama baaritaan ha ahaato ama mugrima ha loo diro ama fine needle aspiration oo baaritaan wixii laga qaadayo wixii bararka ku keena ha la ogaado hooyooyinka markay ay nuujinayaan oo kale waxaa jirta infekshanno ku dhaco naaska qasab maaha burooyinka dhan oo naaska ku dhaco inay ahaadaan kansaras laakiin waxaa muhiim ah in qof caafimaada loo tago la hubiyo waxay tahana la ogaado shalay haddii nin oo dhakhtar ah aad ka xishoo jirto inaad tiraahda kaal naaska iga baar maanta gabaraa kaa baaraysa waa jaanis aad iyo aadaan ugu faraxsanay gabdho badan oo soomaaliyeed oo dhaqaatiir noo ah inta hadda dhiman inta dhiman inay sii dhammaystiraan gabdhaheenana maasha allah tahay inay hooyadan sameyso baaritaan marka laga tago press self examinationka kan gacanta ay isticmaalayso gurigaa ku sameynayso qof kastoo dumaraa laga rabaa da-da shan iyo toban iyo wixii ka weyn bil kasta inay sameyso laakiin hooyada afartanka sano gaartay waxaa u dheer ayada waxaa u dheer bil walbo sanad walbo waa inay sameysa raajo la dhaho mammography raajadaas ayadaa lagu ogaanayaa oo lagu fiirinayo